Ishacya cutubka afar iyo soddonaad quruumahow u soo dhowaada si aad wax u maqashaan oo dadyaygow i dhegaysta dhulka iyo waxa ka buuxa iyo dunida iyo waxyaalaha ka soo baxa oo dhammu ha maqleen waayo rabbigu wuxuu u cadhaysan yahay quruumaha oo dhan oo wuxuuna u dhiribsan yahay ciidamadooda oo dhan dhammaantood wuu wada baabi'iyey oo wuxuu iyaga u gudbiyey in la laayo oo weliba kuwoodii la laayayna waa la xoori doonaa oo qurmoonkooduna wuxuu ka soo uri doonaa bakhtigooda oo buurahana dhiiggooda ka soo qulquli doona oo ciidanka samada oo dhammuna wuu wada idlaan doonaa oo samooyinka oo dhanna waa la wada duuduubi doonaa sida qorniin duuduuban oo kale oo ciidankooda oo dhammuna hoos buu u soo daadan doonaa sida caleenu geed canab ah ugu dhacdo iyo sida xabbad beerde ahu geed berde ah ugu soo dhacdo waayo seefdayda samooyinkay ka dheregtay oo bal eega waxay ku soo degi doontaa edoom iyo dadkii aan habaaray inay xukunto waayo seeftii rabbiga dhiig baa ka buuxsamay oo waxay ka dheregtay baruur iyo dhiig baraar iyo orgi iyo baruurta keliyaha ee wananka waayo rabbigu wuxuu qurbaan ku samaynayay bosrax oo dadka edoomna layn weyn oo loogisiguna iyagu la dhici doonaan iyo dibida yaryaruna dibida waaweyn bay la dhici doonaan oo dalkooduna dhiig buu ka wabxi doonaa oo ciiddoodana baruur bay ka dhergi doontaa waayo taasu waa maalinta carsashada rabbiga iyo sannaddii abaalgudka dacwaddii siyoon loo qabay oo durdurradooduna waxay u beddelmi doonaan damuur oo ciddooduna waxay u beddelmi doontaa baaruud oo dhulkooduna wuxuu noqon doonaa daamuur gubanaya oo habeen iyo maalinba lama damin doono oo qiiqiisuna weligiisba kor buu u bixi doonaa oo tan iyo ab ka abna cidla ayuu ahaan doonaa oo weligiis iyo weligiisba ciiduna ma dhex mari doonto laakiinse waxaa iska hantiyey doona cantalyaaga iyo caanaqubta oo waxaa dhexdiisa degganaan doona guumays iyo tuke oo isna wuxuu korkiisa ku fiirin doonaa xadhigga qiyaaseed ee qasnaanta iyo xadhigga miisaanka leh ee baabbi'inta raggiisa goobta ah waxaa loogu yeedhi doonaa boqortooyada laakiinse midkoodna halkaas ma joogi doono oo amiiradiisa oo dhammuna waxba ma ay ahaan doonaan oo daarihiisa waaweyna waxaa ka soo bixi doona qodxaan oo qalcadihiisana waxaa ka soo bixi doona maraabob iyo yamarug oo waxay noqon doonaan dawacooyin rugtood iyo barxad goroyo daaqdo oo xayawaanka lamadegaankuna waxay halkaas kula kulmi doonaan yeyda bahalka dhogorta dheer leh wuxuu u qaylin doonaa wadaygiis oo guumaysuhuna halkaasay degi doonaan oo waxay nafsadooda u heli doonaan meel ay ku nastaan oo abeesaduna halkaasay buul ka samaysan doontaa oo ukunteeda ku dhali doontaa oo ku dilaaci doontaa oo waxay ku soo ururin doontaa hooskeeda oo gorgorraduna halkaasay ku soo ururi doonaan oo mid kastaba waxay la jeeli doontaa ka qabo bal doondoona kitaabka rabbiga oo akhriya waxyaalahaas miduna kama baaqan doonto oo midunuba ka qaba ma waayi doonto waayo rabbiga afkiisa amray oo waxaa iyaga soo ururiyey ruuxiisa oo isaga samiga u taray oo gacantiisa xir qiyaaseed ugu qaybsay oo iyana weligoodba way iska hantiyi doonaan oo tan iyo ab ka abna way dhex degganaan doonaan